kulan nuucan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhowaada barnaamijka raadireeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himila fm barnaamijka raadireeb waa toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayojoog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada si timaankii tobanaad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu dhaktar brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a dubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kunsagaalboqolkonton-iyo-saddexdii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beled xaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku hedlaystay muqdisho halka tacliintiisa sare ay ahayd magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa buddigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho toddobaadkan waxaan bilowga barnaamijka aan ku eegi doonnaa isbarbardhig uu inoogu samaynayo ardaydii kala duwaneed oo uu soo tacliin baray halka dhanka kalena aan diiradda ku saari doonno aragtidiisa jabahdihii dalka soo maray maadaama ay ku soo beegmeen xilligii uu qaadanayay darajadiisa b h d da wax badanna uu ka qorayey xaaladihii beriga uu marayay dalka dhanka ardayda markaan u nimaada marka arday kala duwan oo dalal kala gedisan ka yimid ayaa halkaa joogay oo aad la tacaamulaysay iyo waagii dambe oo aad dalka inta kusoo laabatay aada la tacaamushay ardadayna soomaalida ah wixii ku kala duwan yihiin oo aada dareemaysa jasaak alla khayr waxaan isleeyahay ardadaas dabcan ardooyin kala duwan baa jirtay dabcan soomaaliduna way joogeen meeshaas boqolaal soomaaliya dabcan ayaa macalin u ahaa in ka midan hadda ay wasara yihiin in kamida sufare yihiin in kamida manaasib badan oo kala duwan ay maanta hayaan ardadaa dabcan joogta africa iyo asia intaba run ahaan way lahayd turki ayaa xoog u joogtay philibiin iyo malaysia iyo indonesia iyo kulligood way joogeen afghanistan iyo asiaanka aad iyo afrikaanka ayaa si xoog leh ayaa u joogay run ahaan markaad fiiriso dhaqanka haddii la fiiriyo shucuubta ay leedahay markasta wuu kala duwan yahay daban asiaanka ama ay soomaalidu dhahaan indha yarta ay dhahaan yani waa indonesia kamida malaysia kamida philipin baa kamida thailand baa kamida jaban baa kamida dadkaa isu wada eg shucuubta waxay ku jiraan isu eg yani waa isku nooc bay yihiin marka loo fiiriyo dadkaas waa dad aan aada u hadlin waayo yani way edab badan yihiin waa aamusan yihiin kaftan badan si dhib yar ugama helaysid dee xanaaqaan marka waa dagaal iyaga haddee xanaaqaan si dhibyar bay dadka u dilaan qaarkood yani waa dad aada isu ilaaliyo conservative oo waardiye iska haya laakiin xaaladda hadday xumaato way dagaalamayaan iyaga afghaniinta yaa ugu sii liitaan iyago way horey dadka dilayaan iyago mushkila ma qaba xaggaas dulqaad ma lahaa afrikada galbeed marka loo yimaado way kala duwan yihiin laakiin si furfuraansho zaa'ida iyo qaylo zaa'ida iyo buuq ayay qabaan marka dhaqan waxay qabaan furfuran oo xoog badan nigeriaanku waa ugu sii cuslaadeen saas oo kale afrikada bari run ahaan halka loo fiiriyo ugandada kenyada ethoobiya yani degani xoog leh ayay leeyihiin daba soomaalidu dhexdhexday kaga jirtaa laakiin ardada soomaalida markay la dhaqmeen ardada kale hadda markaan ardada ardaygahana waan garanayaa anoo macallinana waan garanayaa ardada soomaalidu ma dagaal badna oo dad dagaal oo gacan qaad badan run ahaan ma aha deeqsiyaalna way yihiin oo shilinkay haystaan dadka waa lala cunaa taasna aada baa loogu jecel yahay wayna akhlaaq badan yihiin xagga akhlaaqda yani waa dad mutadayiniin aslan yani innaga waxaa asal inoo ah tadayunka dhinacaasna oo qaabka loo labisan iyo guryaha dhexdooda iyo marka arato iyo dad ida badan oo saas oo kale ah daraasadana aaday ugu fiican yihiin marka saas loo fiiriyo saa daraadeed fiiri kooxdan ardada ahee isugu imaanaysa jaamacadda dabcan gurya wada degan yihiin intaa dacwo iyo mashaakil iyo buuq iyo waxaas ayaa ka jira laakiin waxaan isleeyahay markii aan imid dalka waxay kaga kala duwan yihiin dalkan dabcan arday hal hal nooca waaye moogtahay waa isku waa isku dhaqan waa isku culture marka way ka dhibyar yihiin marka hadda matalan haddaan isbar dhigo jaamacaddaas iyo jaamacati jaamacati muqdisho haddaan isbar dhigo buuq ma leh haddii maamulka aan la khaldin yani cadaaladda iyo maamulkii haddaan la khaldin dad wada mutadayiniina oo akhlaaq badan oo isku toosan waaye طبعا بوقا كان جامعات iyo iskuulaadka qaarkood waa marka maamulka la khaldo waayo markay ardaydu dareemaan inaan cadaalo loo samaynin feer loo samaynin markay dareemaan xaqoodii inaan la siinin markay dareemaan darajaadkoodii aan la siinin laakiin haddii cadaaladda si sax loo sameeyo meel isku toosan tanaa marka boqolki boqol ka dhib yaray marka saas loo fiiriyo yani kolka la eego fahamka guud macalinimada iyo maamulka waxa marka la eego tan ayaa aada uga dhib yar marka saas loo fiiriyo waxay kaga duwan yihiin oo kale daban tadayun weyn bay soomaalidu leedahay runta marka la yidhaahdo taasna yani marka qaarkood markii aad shucuubta qaarkood la dhaqmayso tadayunkaa ku yar qaarkood waxaa dhigata gurigaasaa la wadagan yahay dharka badan iska tuuri marka isagoo ruux qaawan oo kala camal ardaygii ayuu qolkii iska dhex joogayaa markaas soomaalidu isku rafaadi jireen yani xaggaas yani waa waa nooc moogtahay inaga dhaqan dhaqan fiican baan xaggaa ka leenahay guud ahaan marka waxaan isleeyahay dadaalka ay dadaalayaan daban soomaalida hadda matalan meesha marka la joogo in badanna dee mooryaan ha raacdo in badan ha iska baabada laakiin inta wax baratay markaan saa u fiirsho waxaan isleeyahay qeyb muhiim ah way ka dadaal badan yihiin meelo badan oo soo arkay saasaan isleeyahay doctor waad mahadsantahay waan kuu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan isku xirno markaan tacliintaadii iyo dalka wareysiyada wareysigii horena ama qeybihii hore waxaan kaga sheekeynaynay habdhaqankaagii iisaad uga baxday dalka qaadashada darajada b h d da iyo bilowgii jabhadaha soomaaliga jabhadaha soomaalida waa ay isla kowsadeen maadaama aad ahayd shaqsi wax badan ka ogaa nidaamkii dalka ka jiray ahna haddana qof wax ka qoray aragtidaada sidee ahayd aad ka qabtay طبعا جزاكم الله خير طبعا انا مركز سكندري ku jiray runta marka la yiraahdo dadaal waxaan saari jiray inaan wax uun ka ogaado dalku siduu yahay arday baan ahayn waxaa ila fool xumaa sidaan hor u soo sheegay waxaa ila fool xumaa qaabka loo dhaqmaayo wuu ila fool xumaa hanti wadaaggu wuu ila fool xumaa jawgaasoo dhan marka aniga oo cuqdo ka qaba waa anigii safray markaan soo weynaaday dhulkii haddana inuu dumo diin laysku dilo dad dhan lasoo raro inta meesha loo gurman lahaa gobollo dhan dad laga soo raro oo gobollo kale la keeno waxaan u arkaya masaa'il aada khatar u ayaan u arkaya run ahaan marka la yidhaahdo markii marka aniga aan ardayga noqday oo aan dalka tegay labiyo toddobaatankii saddex iyo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ilaa tobankaa sano een sacuudiga joogay labaatankaa sano sacuudiga joogay labaatankaa sano waa markii aada ay wax isu bedelaya thawraduna dalka xukumaysana way xoogeysatay yani waxaa lasoo maray dhibaatooyin waaweyn baa lasoo maray sida dagaalkii geeska africa ee ethoobia aan la gallay oo kale oo daban meesha aan kasoo kabsan la-nahay ilaa hadda runta marka la yidhaahdo ah meel aan laga tashanin bay ahayd sidii dilka wadaadada oo kale sidii dilka jananadii oo kale ugu dambaysa xorriyadii oo yaraatay soomaalidu dad waxaa iska hadla oo dowladda iska caaya oo saas oo kale markastoo marka layscaburiyo dhibaatadu way sii weynaanaysa marka waxa waan la wada socday aniga run ahaan marka saas loo fiiriyo daban markii aan soo gaadhnay marxalo mucayana markaan soo gaadhay oo aan u imid meesha la yidhaahdo jaamacadda aan dhameeyey camal aniga marka waxna waan qorqori jiray arigta marka badanaa magac ayaan ku qori jiray laakiin haddana markii aad adu activities ku jirta yani ma qarsoomaysid yani runta marka la yidhaahdo marka qaarkoodna dooda toosaa baan geli jiray marka qaarkood qaar qaahira aan ku galay meelo kale aan ku galay daban waxaasoo dhan dabcan cabsibu adiga kugu beerayaayo moogtahay baasboorka lagaa qaadanayaa marka yani dhibaato weyn ayaa xaggaas iga haysan jirtay markii jabahaadkan marka bilowdeen daban waxaa ugu horreysay s d f jabhad soomaali weynah ayay ku bilaabatay laakiin markii dambe meel bay kusoo ururtay s n m isna magac soomaali oo weyn bay wadatay laakiin iyaduna gobollay kusoo ururtay u s c iyadana magac weyn bay ahayd laakiin haddana gobolle kusoo ururtay kuwii ka dambeeyena waa saa unbay wada ahaayeen maca dalika jabahaadkaas aniga se ila muuqdeen maalintaas iyo say kusoo dhammaadeen mayna kala duunayn runta marka la yidhaahdo waxaan u arkayay reero inay yihiin yani dowlad xumaatay oo sisabka ka xumaaday waa la gartay laakiin inay reero yihiin baan anu u arkayay markaas yani jabhad magaceeda oo soomaali weyn wadata laakiin haddana gobol oo hal reer degan yahay dagaal kaga jirta oo ku xoogeysatay halkaas waxaa xusuustaa markii iigu horreysay ruux rasmi iila soo hadlay wuxuu ahaa nin s d f ka hadlayay buu ahaa ka socday buu ahaa nin weyn oon aada isu jeclayna uu ahaa marka waxaa laisu diyaar garaynayay in ciidamada ay halkaa ka yimaadaan oo daban markaan ka hadlayno waxaa weeye waa lix iyo toddobaatankii maya toddobiyo toddobaatankii ba ahayd markaa intaan dhammeeyey markaa mastarka bilaabayay ba ahayd markaasuu hotel la yidhaahdo jiddo ku yaalla oo la yidhaahdo nahda ayuu ugu marti qaaday allahu naxariistay hadda ninkii waa dhintay markaasaa wuxuu yidhi hoteelka martiqaadkaas ayaa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi annaga waxaa weeye dowladda waa ridaynaa muqdisho aan u soconnaa waxaan rabaa nin sheekha oo weyn oo waxaa tahay hadda jaamacaddii dhammeeyey oo diinta yaqaana inaad ciidamada wax ku hogaamisaan rabaa buu ihi doodannadii marka meel fog bay tagtay dabanin iga cilmi badan oo iga weyn oo akhyaaru ahaa ani waxaan u sheegay etoobiya soo maaha xaggee ciidamadu ka imaanayaan from jigjiga ilaa xuduudka marka ciidamadaas waxaan ku idhi soomaali ma xoreynayaan hadday soomaali ku duulaan dalkay duminayaan baan ku idhi sidaan u arkayna saa un bay ahayd etoobiyana dowla kuuma dhisayso etoobiya dowladday ridaysaa marka guud ahaan aduu ninkii waqalka dambe waan isku dhacnay ilaah u naxariisto ruux u horreeyey oo marka jabahaadkan ila soo hadla run ahaan ayuu ahaa ugu dambaystii marka annagoon isku ficnayn baan kala tagna ficlan oo waxaan ku idhi aniga daban dhaqankaan kusoo koray ma rumaysni ciidan etoobiya ay soo kaalmeynayso inuu dal dhisaayo ma rumaysni baan ku idhi dhaqanka lagu soo koriyana wuxuu ahaa baan ku idhi hadduu malag jirana waa ruuxa soomaali xukuma kaasaan kusoo koray hadduu shaydaan jirana waa ruuxa etoobiya xukuma saas yani saas doodii saas ku dhamaatay si fool xun oo maaragtay daban s n m nafsa shay buu ahaa isaguna allahu naxariisa waa dhintay raggeeda waa dhamaadeen waa jiil horey ahaayeen isagana taqriiban sidaas ayay ahayd isagana saasaan ku kala tirin waxaan ku nidhi dalkan odaygan hadda siyaad barre wuu tegi wuu dhiman laakiin hadda inaan etoobiya usoo kaalmaysano dalkay duminaysaa u s c rag badanoo iska naqaanay baa wax ka asaasayba iyaga run ahaan iyagana waxaan u arkaya oo inay reer iyaduna ugu dambaystii ama gobol yaroo reere ra-isul oo degan yihiin bay wada ahaayeen dhammaantood marka run ahaan sida aniga iila muuqatay jabahaadkaasoo dhan in ethoobiya laga soo kaalmaynayo waxaa caddaatay inaan loo ogolayn inay iskaalmaystaan iyagu oo hal jabad isku noqdaan waxaa caddaatay kulligood hub la siinaayo khaladkii dowladda soomaaliya gelaysayna waa la weyneeyey waa la buunbuuniyey isagaaba in kamidii weyneyd oo dad baa dulmi lagu dilay oo magaalooyin baa la duqeeyey oo boqol mushkilaa dhacday laakiin haddana waxay intay isu tagaan ay hal jabhad noqdaan iskaalmaystaan marka inay saa ku ridaan tiina waxaa weeye suuragal mayna noqonin siday u ahaayeen jabahaad yaa loo kala ilaaliyey mararka qaarkood in laysku dayo waa la socdaa laakiin way socon weyday ugu dambaystii yani maaha waa la kala ilaaliyey mingiso wuxuu ahaa nin wax fahamsan wuu kala ilaaliyay mid walba iskeed in loo kaalmeeyo mid walba iskeed dagaal loo geliyo marka iyagoo afar jabhadood ahoo shan jabhadood ahoo kala socda markay ay dhulka qabsadaan ninna ninka kale wax isu yihiin ma laha sidii bayna ku dhammaatay runta marka la yidhaahdo waa sidaan qiyaasay saa daraaddeed yani kitaab baan daban ka qoray aan weli la dibaacaynin oo la yidhaahdo asomaal calaa muftaraq turuq yani yani jidka meesha aan taagannahay inay tahay meel kala guur ah yani meelay u dhammaanaysaba magacaasaa la yidhahdaa oo taqriiban labiyo sagaashankii baan qoray kitaabkaas laakiin nasib darro maana dibacaynin ilaa hadda wuu iska yaalaa waxaan u arkaya saas ahayd oo kala guur marxalo kala guur ah run ahaan uu dalku markaas soo gaadhay dalkii inuu burbura ayaan rumaysnaa dowladda oon dhicin runta marka la yidhaahdo sidii bayna ku dhammaatay saa daraaddeed calaaqada aan aniga lalahaa guud ahaan calaaqadaasay ahayd طبعا ما عنانا يوم محيو حناقين ملهي طبعا روحي اللي ديلو يا روحي اللي حلو يا خبير هانا دي وحلو ديري انت با حناق يا دغال بوي كينيسا لكن هنا هان قول ما إننا كو كينين حناقي دادكي أهر سيادي إني هقاميان اسبدل كنا يعني اسبدل هبايسان أو أوليهين ميسن قلين أبدا يعني سادرادد ما أنت مركز دادوينها سومالي ورستو waa isku mid uun yani yani guul lama keenin dadku marka ma ma ku qanacsana hadda dadweynaha marka majorityka la fiiriyo ma ku qanacsana si wax loo maamulay si guul laga gaadhay inay tahay cidna kuma qanacsana hadday dad ku qanacsan yihiinna waa dad yar waaye laakiin dalkiina wuu burburay dhaqaalihiina wuu burburay cadowgii dibadda nooc kasta ahaadana gacanta ayuu kula soo galay waxaaba dhihi karta marka dhibteennan inay muddo sii jirto yani haba ugu sii daraato gobolada koonfurta dee populationka ugu badan ayaa degan culayska ugu badan baa ilaa hadda maanta saaran gobolada kalena dhibta way qabaan gobol walba dhib i ku filan wuu qabaa saa daraaddeed xiriirkan waaga aniga la lahaa iyo maanta saanu arko wax iska bedela male in badanoo maalintaa rumaysnaana wayba dhacday oo indhahan saaray haddana waxaan rumaysanahay waxaan xal loo heli karin ma jira haddii si sax loo doctore marka laga soo tago in mangiista ama dowladda etoobiya ay kala qaybinaysa jabhaadka aragtidaada ma ku jirta in dowlado kaloo shisheeya oo ka baxsan etoobiya ay qayb ka yihiin
waxa markaa toos u muuqday horta etoobiya hade waa dal intaan moogtahay ku duulay aan qabsanay hadda meelaha soomaalida keli ay degan yihiin dagaalku muusan ahayn oo ka baxsanaa ilaa dabcan waxaan qabsanay meelo aada u fofog waa xataa mararka qaarkood dad soomaali oo badan aysan joogin etoobiya nus ka badan baan qabsanay markaas run ahaan dadka kale ee ku jirayna waxaa waadix ka ahaa maalan maraykanka oo kale maraykanku muxuu rabay maraykanku wuxuu rabay midooda sufeeti waarso iyo nata markaa ishayay midooda sufeeti oo ruushka hogaaminayay cadan iyagaa markaa haystay waxay haysteen meesha la yidhaahdo addis ababa waxay haysteen muqdisho saddexdii marka meelood ee ugu muhiimsanaa hubkoodii baa maanta yaalla haddii marka fiiri baabalmandab markaa gacanta wuxuu ku jiray ruushka midooda sufeete gacantiisuu ku jiray marka waxay ahayd irbaaxa culus oo loo geystay waarso yaani tartankii jiray meesha marka ugu khatarsan oo baabalmada markaasna waa dowladda soomaalida ahayd maraykanka marka waxaa isaga muhiim u ahaa ruush in xooggiisa la naafeeyo midooda sufeeti xooggiisa in la naafeeyo oo goboladan uu haysta ugu yaraan in ka mida uu ka baxo saadee maraykanka waxay waxay geesinimo geliyeen marxaladaas dagaalka soomaali galbeed maraykanka geesinimo geliyey maxaa jira maslaxada maraykanka waxay ahayd soomaaliya ruushku inay kala tagaan bay ahayd dabcan carabta oo dhanna markaas maraykanka wuu kaalmaystay oo sida hadda sacuudiga oo kale oo boqolaal milyuun bixiyey masar oo kale oo hubkii ruushka oo iska kharaab iska ahaa laga soo daldalo meeshan la keenay xataa iiraan iyo bakistan daraf yar bay ka ahaayeen macnaheed waxaa weeye dowladihii maraykanka saaxiibka la ahaa ruushkan oo baatroolka khaliijka khatar ku ahaa oy ruushku dhihi jireen hubkooda waaweyn gantaaladooda in ka mid a berbereta lay dhihi jireen oo ay dhici karta si dhib yar inay jubayl iyo yambuc iyo sacuudiga badroolkiisa iyo u duqeeyaan in marka laga saaro soomaaliya calaaqadooda kala gooyo qadiyo muhiim ay u ahayd dagaalkaa marka waxa qeybta geesinimo gelisay maraykanku waa ku jiray waa dareemi kartaa marka innaga dad aan tashi fiican le ma nihin siyaasad khaarijiya marna guul maynaan ku gaadhin maraykanku lixdameeyadii ayaa wuxuu ku yidhi soomaalida aan noqonno dad wax ka dhexeeyaan partnership aan noqonayna aan wax isku darsanno istaraatiijig ah laakiin waan fahmi weynayo innaga waxaan aadnay ruush aadnay cabdirashiid cali sharmaarka waxaa lagu yidhi oo f john kennedy uu ku yidhi aan wax isku darsanno oo soomaali iyo maraykan ha saaxiibeen inaad ka aqbasho unba ahayd ugu yaraan yani saa daraaddeed innaga dabcan waxaan dhexda ka galnay call warkii baan dhexda ka galnay meeshaas marka waa meesha aada inoo fogeysay saa daraaddeed ethoobiya iyadu waxay ahayd aargoosad muhiim bay u ahayd inay naga aargoosato maxaa jira dowlad weyn bay ahayd oo isu aragtay inay tahay subar marka loo yimaado africa iyadiyo nigeria iyo masar iyo dee ugu waaweyn dowladdii ayuu ciidanka soomaalidu qa- iyuu burburiyey ciidankeedii sagaal biloodna xukumayay dhulka ugu badan ee wan hadda xuduuddii la sameeyey dee ingiriisku sameeyey ee etoobiya iyada marka warkeeda waa la fahmi karaa ka maraykankana waa la fahmi karaa maxaa jira maraykanku inuu ruush ka baxo soomaaliya si dhib yar buu u rabay sida ugu khasaarayna sidan ahayd maxaa jira adiga fiiri etoobiya inkastoo dowlahanti wadaaga ahayd laakiin maraykanku marna etoobiya in la qabsado mar raalli kama noqonayo ma dhici karta raalli inuu ka noqdo idan do- dagaalkii weynaa oon inala da ahayn oon filkeen ahayn oon tabarteen ahayn oo dagaalkii qawaala dhihi jiray ayaan dhexda ka fadhiisanay marka saa daraaddeed ruushkii oo wax kasta oon haysanay isagu ina siiyey ayaan warkiisa diidnay etoobiya ha ku duulina yidhi waan diidnay dagaalka ha gelina waan diidnay ilaa laga soo diray madaxdii ruushka oo dhan waan diidnay ilaa fidal casar lasoo diray waan diidnay adiga markaa dee ugu dambaystii ruushkaa ku jebiyey dagaalkana waxaa ku geliyey maraykanka iyo sacuudiga iyo- oo rabay ruushka in meeshan laga saaro ayaa kuu geesinimo geliyey ruushkiina ciidankiisii uga keenay waa dhamaatay bacdi isagaa kuu bukeenaya aan bukeenay isagiina waa yimidba ciidamadii soomaalida ee xuduudka ku jira soomaalida xuduudaha laga xidhay waa dhamaatay daa'iradihii daawadaha wadaa soo degay tartiib waa dhamaatay bacdi xuduudka waa kaa xidhan yahay laakiin uun maraykanku dabcan hadduu axsaan inoo sameeyey markaas yani ciidanka soomaalida inaan la laynin qayb buu ka ahaa marka yani ugu yaraan intaas yani si uu calaaqa bilo u noqoto ciidankeena lama laynin yani intaa marka waa dabcan ruushka iyo maraykan inay ku heshiiyeen bay ahayd marka waan jabnay hubkii oo dhan waan kasoo tagnay laakiin dhallinyaradeenii ciidanka ahayd lama laynin markii lagu heshiiyey oo dagaalkii istaagay lama laynin intaa dabcan waa siyaasadda maraykanka iyo ruushka waxay ku heshiiyeen bay iska
waa inaga intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo qaybta tobanaad taxanaha sooyaalka sacaadatu dhaktar brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid ah dubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan lamida iyo qaybta kow iyo tobanaad waa ismaaciil maxamed samatar iyo fardowse sheekh cabdiraxmaan oo si wada jira idiin dhahaya nabadgelyo